madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta shir gudoomiyey kulan deg deg ah oo ay ka qayb galeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah kaasi oo ku saabsan xaalada biyaha kusoo fatahay degmada gaalkacyo iyo sidii wax looga qaban lahaa saameynta ka dhalatay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa warbixin ku saabsan xaalada ka jirta gaalkacyo ka dhageystay guddigii wasiirada ee loo soo xilsaaray fatahaada gaalkacyo iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iyadoo kulanka ay sidoo kale ka qayb galeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada puntland wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka puntland cabdulaahi cabdi xirsi ayaa ka warbixiyey muhiimada shirka iyo qodobada diiradda lagu saaray maanta waxaa inoo qabsamay shir ka dhacay madaxtooyada puntland shirkaas oo ku saabsanaa sidii daadadka iyo arinta khatarta oo ka jirta gaalkacyo loogu qareemi lahaa hay-adaha ka howlgala puntland ayaa runtii madaxweynuhu shir isugu yeeray waxaana lala wadaagay dhibaatada ka jirta gaalkacyo oo ay daadadku sababeen saa ula socotaana gaalkacyo bisha afarteeda waxaa ka da-ay roob culus oo sababay daadad runtii magaalada halis ku keenay xarunihii dowladda oo dhan oo hadday ahaan lahay goobo isbitaal hadday ahaan lahay goobo caafimaad waxbarasho hadda goobo dadweyne intaba waxaa harqiyey daad runtii dadweynaha iyo dowladda waa ka howlgaleen laakiin baaxadda meesha taalla culeyskeedu arrinta meesha taalla waa wax ka xoog badan oo u baahan in layska kaashado hay-adaha oon aan dhowr jeer hore la kulanayna runtii waxaanu hadda dib loogu celiyey oo loogu sheegay siday uga howlgeli lahaayeen waxay resource hayaanna waa nala wadaageen taasoo annaguna aan ku baraarujinay inay deg deg ka dhigaan oo arrinta gaalkacyo ay tahay arrin arrinti ah madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan ayaa muujiyey sida dhow ee maamulkiisu ula socdo xaaladda roobabka gaar ahaan daadadka ku rogmaday gaalkacyo iyadoo hore guddi wasiire ah loo diray